wasaaradda burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa deeq lacageed loogu qaybiyey in ka badan boqol caruura isugu jira aqoon iyo danyar deeqdan lacageed ayaa loogu talagalay in caruurtan loogu iibiya dharka ciidda si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda iyadoo deeqdan lacageed uu bixiyey ururka agoonkaab qadra nuur maxamed iyo fartuun cabduqaadir oo ka mid ah xubnaha ururka agoonkaab ayaa si wada jira uga waramaya qaabka ay u qeybiyeen deeqdan jamciyadda umahatul khayrdoon dayactirka iyo markaa daryeelka kutubta qur-aanka kariimka farcooda markaa agoonkaab oo markaa maanta ilaahi subxana watacaala uu u suuro geliyey dafcaddii markaa saddexaad inay markaa ciidsiiyaan oo ay la wadaagaan markaa farxadda agoomaha markaa danyarta ah ee markaa aadka iyo aadka markaa u jilicsan ee aan haysanin markaa cid ka faalo qaadatay ilaahay mooyaane markaa cid kalena aan ku tiirsanayn hooyooyinkaas ay markaa ilaahi subxaana watacaala uu u suuro geliyey in markaa maanta halkan ay farxadda la qaataan oo markaa ay ciidsiiyaan caruur markaa tiradoodu ay tahay boqol iyo markaa lix caruura boqol iyo lixda caruurta alxamdulilaah ilaahay baana mahad iska leh bacdeen waxaan kaloo markaa uga mahad celinaynaa dhammaanba dadkii muxsiniinta ahaa ee markaa ka qayb qaatay hadday yihiin ururka agoonkaab oo markaa isu taagay nadaamintooda iyo markaa ururintooda iyo diiwaangelintooda iyo markaa ukhidmayntooda iyo markaa dhaqaale ururintoodaba markaa isu taagay iyo markaa ururka haniya hiigsi oo iyaguna markaa qayb weyn ka qaatay horena uga soo qayb qaatay markaa raashinkii iyo markaa afurintii bisha ramadaan awalkeedii iminkana markaa ka qayb qaatay afartan caruure markaa ciidsiintooda oo ay bixiyeen markaa kun iyo markaa laba boqoloo doolar caruurta markaa ilmo walba waxaanu ku ciidsiinaynay soddon doolar ayaanu ku ciidsiinaynay markaa ururkaas afartan caruur ah ciidsiintooda ayay markaa u wakiisheen ururka markaa agoonkaab oo ay la baxeen ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro halka markaa ururka agoonkaabna markaa ay ciidsiiyeen lixdan iyo markaa afar caruura lacagta markaa ay ku ciidsiiyeen qiimaheeduna uu yahay markaa kun iyo markaa sagaal boqol iyo labaatan doolar ay noqotay markaa ilaahi subxaana watacaala ayaa mahadoo dhan iskaleh inoo suuro geliyey aad iyo aad waan uga farxsanahay agoontaa yaradaan ka farxinay ilaahay cid allaala ciddii kasoo qayb qaadatay ee kusoo dirtay ilaahay ka farxiyo ilaahay ka jasaa siiyo waxaan ummadda islaamaad u sheegay waana dirayaa inay waajibna saaran dhammaanteena tahay ilaalinta daryeelidda waxsiinta iyo samafalka agoonta yaryar ee aabbayaasha ogaayey ee danyarta ah ee xoog u tabaalaysan hadii ilaahay ka dhigo dhammaan ummadda islaamad weli joogaanba ha kasoo qayb qaataan sanadkii hore intaan tiradan taga ka yarbaan wixii aanuu heli karaynay sinay sanadkana way kasii bateen ciidsiintoodii iyo afurintoodiiba marka waxaan leeyahay maaha inaga faa'iido ku qabno agoon yarayna quudino agoon yarayna wax yarsiino inaga faa'iidadeena ay tahay akhrideena inaga ajar ka helayna mid ka mid ah haweenka caruurtooda ay ka faa'iidaysteen deeqdan lacageed ayaa ka mahad celisay sanad walba waanu qaadanaa afar gooroo hore saddex gooroo hore iyo maanta afartaasaanu qaadanay khayr allaha siiyo annagana ilaahay dhadhabo shafaraha nooga dhigo iyagana ilaahay ku barakeeyo iyo meeshay kasoo bixiyeenba waa u duceynaynaa